بsم الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qala اllه taعaalى وإda kunta fيهm faأqمta lahm الصلاة faltqm طائfaة minhm mعk وlيأkduu أslxathm faإda sajaduu falyakunuu فlيkunوا min wrائkm wlتأتi طائfaة أkrى lm yصlوu falyuصlوu macak wlيأkduu xidrhm وأslixathm waxaan soo haynay tafsiru suuraة النisaa aayaddii ugu dambeysay waxay ku saabsanayd takfiif allah subxaanahu watacaalى salaada oo cibaadaadka ugu sharafta badan takfiif uu ku sameeyey dhexdeeda alle oo dadka muslimiinta markay safarka ku jiraan safarkana mashaqo iyo dhibaato ou halis u yahay ayaa allah wuxuu noo sameeyey takfiif salaadii rakacaadkeedii afarta ay ahayd in la gaabiyo aayaddanna takfiif kale ayuu allah uga waramayaa subxaanahu watacaala kaas oo ah marka dagaalka iyo lagu jiro sida loo tukanayo iyo sida loogu fudeydiyey muslimiinta marka allah wuxuu leeyahay waidaa haddii kunta aada ahaato fiihim iyaga dhexdooda haddaad ku sugan tahay dhexdooda fa aqamta aada u oogto lahum iyaga alsalaata salaada aada u oogto faltaqum ha istaagto daa'ifatun qolo daa'ifada oo minhum mu'miniinta ka mida asxaabtaada ka mid ah macaka adiga la jirkaaga ha istaageen oo ha kula istaageen walya-khuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda ha qaateen fa idaa haddii sajaduu ayay tukadaan falyakuunuu ha ahaadaan min waraa'ikum gadaashiina ha noqdeen walta'ti ha timaado daa'ifatun qeyb koox kooxda oo ukhraa kale kuwaas oo lam yusalluu aan tukanin falyusalluu ha tukadeen macaka adiga ha kula tukadeen walya-khuduu ha qaadeen xidirahum digtoonidee digtoonidooda ha qaateen wa aslixatahum iyo hubkooda ha qaateen wadda ladiina kuwii waxay jeclaysteen kafaruu kufriyey low takfuluuna haddii aad ka dhoohanaan lahaydeen oo aada iska ilowsanaan lahaydeen can aslixatikum hubabkiinna iyo wa amticatikum alaabihiinna qalabkiinna fayamiiluuna ay idin weeraraan calaykum korkiina ay soo weeraraan maylatan halmar leexasho ama halmar weerar waaxidatan oo mid ah saasay jeclaysteen walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin in kaana haddii uu ahaado bikum ay fiikum idinka dhexdiina adan dhib dhibka oo min matarin roob ah ow amase kuntum aada ahaateen mardaa kuwa jiran ow an tadacuu inaad dhigtaan wax dhiba ma leh aslixatakum hubkiina inaad dhigataan wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaba in allaha alle acadda wuu diyaariyey lilkaafiriina gaalada wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab cadaabka oo muhiinan ihaanaysto oo daraabo aayaddan marka aayad salaatulkhawfkii sidii loo tukan lahaabaa qaab ka mida bay aayaddaanu ka warantay aayaddan marka sababu nusuulkeedana wuxuu ahaa sida ibnu cabaas iyo jaabir laga wariyey mushrikiintii baa iyagoo dagaal muslimiintii kula jiro ayaa muslimiinta ay salaad duhur u istaageen iyagoo jamaaco ku tukanayo markay tukadeen ayay gaaladii shallaayeen oo waxay yidhaahdeen war intay salaada ku jiraan haddaad weerari lahaydeen markaasaa qaarkood qaarka kale waxay ku yidhaahdeen dacuuhum iska daaya faina lahum bacdaha salaatan hiya axabu ilayhim min aabaa'ihim wa abnaa'ihim salaadan duhur waxaa ka dambaysa salaad aabbayaalkood iyo wiilashooda ay ka jecel yihiin baa usoo socotee midaas baan gaadaynaa salaada casir baan ku gaadaynaa bay dhaheen fa idaa qaamuu fiiha hadday u istaagaan fashudduu calayhim faqtuluuhum intaad weerartaan laaya markaas jibriil ayaa marka aayaddan la soo degay oo salaatulkhawfkii baa lasoo dejiyey marka waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata faltaqum aa'ifa ilaa aakhiri ilaaya sababu nusuulkaas bay a-imadu mufasiriinta ay sheegaan marka alla wuxuu yidhi waidaa haddii kunta aada ahaato fiihim iyaga dhexdooda haddaad ku sugan tahay nebiyow fa aqamta lahum aada u oogtood isu taagto ood u oogeysid asalaata salaada faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox kooxda oo minhum muslimiinta ka mida kala qaybi koox marka muslimiinta ka mida ha istaageen macaka adiga la jirkaaga walya-khuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda awalan marka waidaa kunta fiihim taas mafhuum ma leedahay oo ma waxaa laga soo qaadayaa haddaad adiga dhex joogtid salaatul khowfka inay ku ekayd waqtigii rasuulka bis sidaas miyaa mise waa caam aayadda nebigana waa lagu halqabsaday aayaddu inay caam tahay nebigana lagu halqabsaday ayay culimmadu u badan yihiin saas darteed marka salaatul khowf sidii nebiga loogu jideeyey ayaa muslimiintana loogu jideeyey oo wax marka nebiga waqtigiisii bis ku kooban ma aha waidaa kunta fiihim haddaad ku dhex sugan tahayna mafhuum male xataa haddii aadan ku dhex jirin imaamkooda sidaan ha u tujiyo waay waxay la mid tahay qowluhu tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watusakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum nabigaa la amray zakada ka qaadaa la yidhi isaga keligiis khaas kuma aha markuu dhintayna abuubakaraa qaaday cumar baa kadib qaadi jiray wahaakada tanina sidaas oo kale waaye macnaheeda qowlka dhahaya salaatul khowf waxay gaar ku ahayd nebiga iyo asxaabta bis waa qowl aada daciif u ah waay waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata waxaa kaloo aayaddan laga qaadanaa marka faaqamta lahum salaa ee inaan jihaadka salaad looga tegaynin haddii marka jihaadka aan salaadii looga tegaynin ee iyadoon jihaad lagu jirin min baabi owlaa waa inaan salaad laga tegi karin xaaladii muslimiinta ay cabsida ku jireen iyo dhibka ay ku jireen haddana salaadii ha ka tegininaa la amray meel saddexaadna waxay tahay salaada jamaacada ahmiyada ay leedahay iyadoo dagaal lagu jira haddana jamaacadii weli ay taagan tahay khitaabkii dadka lagula khitaabay inay jamaaco ku tukadaan weli waa qaa'im salaatuljamaacada marka inaynan sahlanayn ayb faltaqum ha istaagta daa'ifatun koox oo minhum mu'miniintii ka mida macaka adiga la jirkaayo ha kula istaageen sifadan marka waa xadiidkii sahl ibnu abi xathma sida uu sheegayey laba in loo kala qaybiyo qeybna cadowga ay hor taagan tahay dhufays kaga jirto qeybna ay salaada la bilowdo imaamka qeybtaasi markay salaada la bilowdo hal ragco ayuu tujinaa imaamka hal ragco marka uu tujiyo ragcada labaad ayuu ku ist ayuu istaagayaa imaamka ragcada labaad inta uu taagan yahay ayay qoladan dhammaystiranee salaadooda masalan salaadda inay laba ragco tahay kasoo qabo ragcadii koowaad qolaa la gelaysa imaamka markuu dhammeeyo sujuudda kasoo kaco iyada iyaga ragcadii u dhinayd bay boobsiinayaan imaamkiina wuxuu taagnaanayaa marka istaaggii buu ku jiraa meeshaas marka takfiif ayaa ku jira oo sida caadiga imaam lagama hormari karo salaada laakiin markaan qoladan imaamkay ka hor dhammaynayaan salaada waana loo ogol yahay oo takfiif duruuftii ay keentay wa hal ragco marka ay dham halka ragcee u dhiman markay dhammaystirtaan waa tegayaan marka qoladii kale ayay soo bedelayaan qolada kale marka ay soo bedelaan waa waa imaanayaan kuwii cadowga ilaalinaya kuwan baa bedelayo markay yimaadaan ragcadii labaad isagoo weli u taagan bay imaamka kala kula qabsanayaan imaamkii markuu ragcadii labaad marka tiisii ay tahay iyaga kooway u tahay waa ataxiyaadayaa haddii uu doonana waa salaamo noqsanayaa iyagana hal ragcay dhammaystiranayaan ama fadhiguu ku sugayaa aduu riwaayaad kala duduwan baa soo arooreen inay labaduba uu la salaamo noqsanayo inuu qolo la salaamo noqsanayo iyo in kale siday ahaataba qolo walbaa ragcou tujinayaa ragcana nafteeday u dhammaystirana keliya qolada labaad nasiibkoodu wuxuu yahay iyaga salaadoodu waa imaamka waxba kama hormarayaan qolada koowaad laakiin imaamkay ka hor dhammaynayaan salaada ayb farqigaa yarkaabaa u dhaxeeyo markaasna waa marka cadowgu uu taagan yahay meel aan qiblada ahayn marka uu jiro waayo uu dhufayska kaga jiraan muslimiinta ayb haddii uu cadowgu qiblada ka jirana iyaga dhanba hal maray wadagelayaan salaada sujuuday ku kala harayaan marka kuwana xiraasay gelayaan iyo ilaalo sujuudda markay imaamkii iyo qoladii hore kasoo kacaan bay ayaguna sujuudda gelayaan waa sifo kale oo iyadana khowfka loo tukado sifo saddexaad waxa ay tahay in qolo walbaa imaamku uu tujiyo ragcad ee waxaan u jeedaa qolo walbaa inuu qoladana laba tujiyo qolada kalena laba tujiyo oo imaamka labada horena faraday u tahay labada dambena sunnay u noqone sidaasna marka way jirtaa sifo afaraadna waxa ay tahay ee haddii cad- ciidanku isdhex galo ama aynan suuragal ahaynba in wax la ililaaliyo oo dagaalkii gacmaha laysla galo si allaale sidii ay qofku u tukan karo u tukana isagoo qiblada ka jeedo iyo isagoo u jeedo isagoo ordaayo isagoo socdo waa ishaaro unbuu ku tukanaa hadday u qabato ayb sifo shanaadna waa jirtaa oo xudayfo uu wariyey oo uu leeyahay salaatu lkhawfi ragcatun salaatulkhawfku waaba ragca bis hal ragca bisaa la tukana sifadaas marka culimo badan iyagu ma arkaan oo waxay leeyihiin marka khawfku male isagu cadad cadadkii qasrigii in laga sii hoos mariyo male bay leeyihiin haddana sifo un axaadiidta kusoo aroortay way tahay sidaas marka qaababka loo tukanayo faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox kooxda oo minhum mu'miniintii ka mida macaka adiga ha kula istaageen walya-khuduu ha qaateen aslixatahum hubkooda marka kuwa hubka qaadanaya yaa waaye walya-khuduu damiirkan oo waawgan iyo u laabanaa laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay kuwaan kula tukanaya xataa iyagoo hubkooda wata ha tukadeen tafsiir sidaasuu leeyahay tafsiirka labaadna wuxuu leeyahay walya-khuduu aslixatahum kuwa lagu soo dhaafay waardiyaha ah ee dhufayska ku jire wax ilaalinayo oo xiraasada ku jiro kuwaas baa la leeyahay hubkooda ha qaateen waa laba tafsiir sidaa fa idaa sajaduu hadday tukadaan sajaduu bimacnaa sallow waay hadday tukadaana laga wadaa fa idaa sajaduu hadday tukadaan falyakuunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiina ha ahaadeen oo qoladii kale ha soo bedeleen walta'ti ha timaado daa'ifatun koox ukhraa oo kale kuwaas oo lam yusalluu aan horay u tukanin markaa falyusalluu ha tukadeen macaka adiga ha kula tukadeen walya'khuduu ha qaateen xidrahum digtoonidooda ha qabeen wa aslixatahum iyo hubkoodiina ha haysteen marka salaaddii iyadoo lagu jiraa hubkiina ay haysanayaan cadowgiina iska fiirinayaan wadda aladiina kuwii waxay jeclaysteen kafaruu kufriyey low takfuluuna haddaad halmaami lahaydeen ood ka dhoohanaan lahaydeen can aslixatikum hubabkiina iyo wa amticatikum alaabihiina inaad iska ka dhoohanaataan ood halmaantaan ood iska soo dhigtaan ayay aada u jeclaysanayaan buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala fayamiiluuna ay idinku laabmaan marka calaykum korkiina ay kusoo leexdaan weerar ay ugu soo leexdaan maylatan leexasho waaxidatan mid hal mar gam ay idinka dhigaan hubkii marka laysuma ogola ayb walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin in kaana haddii uu ahaado bikum ay fiikum idinka dhexdiina adan dhib culays yacni min madarin roob ah ow amase kuntum aada ahaataan mardaa kuwa jiran haddaad tihiin dhib male an tadacuu fii an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubabkiina inaad dhulka iska dhigataan aayar dhib ma laha leanna markuu roobku da-aayo ee qofkii hubka inuu qaado waa dhibay ku tahay culays iyo dhib bay ku tahay marka markaas roob iyo wax lamida uu jiro inaad iska dhigataan dhib ma laha laakiin haddii roob uunan jirin dhib kalena uunan idin haysanin amar waayo marka hubkii haysta marka oo idinkoo hubkii haya marka tukada ayb ow kuntum mardaa qofku markuu jiran yahayna hubka ma qaadi karo dabcan culays iyo dhib iyo waxbaa jiro an tadacuu fii an tadacuu inaad dhigtaan aslixatakum hubabkiina wax dhiba male markaas wakhuduu qaata hubka haddaad dhigtaanna wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiina hadduu hubka meel dhow idiin yaallo digtoonina qaba si aad markiiba usoo dhufataan in allaha alle acadda wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab buu u diyaariyey cadaabka oo muhiinan daraabo oo ihaanaysto ayuu allah subxaanahu watacaala u diyaariyey ayb marka salaatulkhowfku sidaas weeyaan axkaamteeda waana sifo ka mid a sifaadka loo tukado ee nabiga sala allahu calayh waali wasalam ka soo arooray ee axkaamtaasna marka way ku jirtaa ayb فإda qضytm الصلاaةa fاذkuruu اllaha qiyamا وqcuuda وعlى جuنوbكm faإida اطmأnntm faaqimu الصلاة ina الصلاaةa kanat عlى الmؤminiina kitaaبa mawquuta faidaa haddii qadaytum aada gudataan asalaata salaada haddaad gudataan fadkuruu xusa allaaha alla xusa qiyaaman qaa'imiina xaal aad tihiin idinka oo taagan wa qucuudan qaacidiina xaal aad tihiin kuwo fadhiyo wa calaa junuubikum wamudajiciina xaal aad tihiin kuwii jiifo calaa junuubikum dhinacyadiina aada u jiiftaan ilaahay xusa fa idaa haddii idma'nantum aada xasishaan ood nabadgelyo iyo cabsida idinka ba-do fa aqiimuu ooga asalaata salaada sidii ay ahayd u tukada markaas ina salaata salaadii kaanad waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta korkooda kitaaban ay maktuuban shay la qoray oo dushooda lagu qoray mawquutan oo haddana waqti loo yeelo la waqtiyeeyey bay ahaatay halkanna marka rukso kaleu alla subxaanahu watacaala uu tilmaamayaay wuxuu leeyahay fa idaa haddii qadaytum aada gudataan asalaata salaaddii haddaad tukataan salaadan marka asha ku jirta tee waayo waa salaatulkhawfkii hadda la sheegay haddii aada salaadii ka baxdaan oo tukataan fadkurullaha alla xusa ayb xuskaasi marka wuxuu noqon karaa salaad laka salaadii kaloo la tukado iyo waxay noqon kartaa dikri alloo la xusaba ilaahay u tukada qiyaaman ama xusa alleh qiyaaman qaa'imiina xaal aad tihiin idinkoo taagan waqtiga aada caafimaadka qabtaan wa qucuudan wa qaacidiina xaal aad tihiin kuwa fadhiya markaad jiran tihiin fadhi ku tukada wa calaa junuubikum idinkoo dhinacyadiina u jiifana tukada haddii aydnan fadhiga ku tuka karin ayb iyadana marka takfiif kale waa qofkii hadduunan awoodi karin jiro iyo ay hayso sidaasuu ku tukanaa cimraan bnu xusein radia allahu canhu wuxuu yidhi kaanat bi bawaasiiru bawaasiir ayaa igu taallay oon qabay oo istaagga inaan ku tukado waa idhibaysay markaasaa nabiga sal ll ly slam su-aalay faqaala salli qaa'iman in istatacta haddaad awooddo istaag ku tuko fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin fa-idaa haddii idma'nantum aada nabad gashaan ood ka baxdaan cabsidu idinka baxdo fa aqiimuu ooga asalaata salaaddii ooga oo sidii ay ahaydee la yaqaanay u tukada afar ragco arkaantii salaadana dhammaystira ee rukaskii qowfka la idiin siiyeyna waa dhammaatayoo qowfkii bay ku ekayde salaaddii sidii loo yaqaanay u tukada ina salaata salaada kaanad waxay ahaatay kitaaban ay maktuuban mid la wax la qoray cala almu'miniina dushooda lagu qoray oo aynan ka tegi karin kaas oo mawquutan waqtina loo yeelay waqtigaad doonta iskama tukan kartid salaaddii waqti baa loo yeelay jibriil ayaana nebiga baray salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi laba maalin buu u kala yimid marna awalulwaqti ayuu ayuu salaaddii tukaday marna wuxuu tukaday aakhirulwaqtigii markaasuu yidhi alwaqtu maa bayna haadayni waqtigu wuxuu u dhexeeyaa labadan waqti ayuu ku dhex jiraa iyadana marka salaada awqaadeedana waa la xadiday waana la caddeeyey qofku marka hilmaan la-aan iyo hurdo hilmaan iyo hurdo waa laga yaabaa inuu waqtiga ku dhaafo laakiin isagoon hurdaynin hilmaansanayn waqtigii inuu salaada kaga dib dhaco waqtigii alla amray waxay noqonay xadgudub iyo dembi la galayo aada u weyn ayb weliba markaa culimadu waxay leeyihiin hadduu qofka waqtigii salaada intuu kas uga bixiyo ou gadaal ka tukado ma ka ansaxe a-imada in badan oo kamida ma ka ansaxaysay leeyihin sababtoo amaba loo dirinba waqtigan isaga waqtiga uu cibaadadan ku buuxinayo maba loo dirinba waqti loo diray ma aha ayb haddana marka de inuu qalleeyo waa laga rabaa qalladaasina min baabi tawba iyo wax lamida un yay noqonaya salaadiina cuhdadii iyo wixii marka waa mas-uuliyaddii marka lagaga rabay waa kasoo baxa bay leeyihiin qaar kalena calaa kullin marka salaad ma ansaxe mase ma ansaxaysa la ysku hayo qofku inuu inuu ka dheeraado aadna isaga ilaaliyo marka salaaddii adduunyo darteed iyo wax la raa shilimaad la raadinayo iyo wax kaloo lagu mashquulo iyo salaaddii marna wacyigaagii intuu joogo salaaddiina waqtigeeda aada og tahay waxaa lagaa rabaa inaad waqtigeedaas ku tukato ayb marka salaada la jamcinayo waqtigeeda laga soo rarayana waa duruuf duruuftaasayna ku ekaanaysaa addaruuraatu tuqadaru biqadariha walaa tahinuu fi btigaaءi اlqowmi in takunuu ta'lamuuna fainahm ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi ma laa yarjuun wakana allahu caliima xakiima walaa tahinuu haka daciifinina oo haka taag darayninina fi btigaa'i اlqowmi qoomka raadintooda inaad dalbaysaan oo xarbadooda iyo dagaalkooda marka aada dalbaysaan haka daciifinina in takuunuu haddii aad tihiin idinku ta'lamuuna inaad xanuunsanaysaan fa inahum iyagu ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa sida ta'lamuuna idinka aada u xanuunsanaysaan oo kale watarjuuna waad rajaynaysaan min allaahi alle xaggiisana maa shay baad ka rajaynaysaan laa yarjuuna aynan rajaynaynin hu maagaaba iyaga aysan rajaynaynin wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan oo axkaamta uu farad yeelayo iyo rukaska uu bixinayo iyo amarka uu idin siinayo maslaxada ku jirtaa alla mid ku cilmi badan wey xakiiman oo falsan oo xikmad badan aayaddan marka mufasiriintu waxay leeyihin sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa abuu sufyaan iyo asxaabtiisii maalintii uxud markay laabteen ayaa nebigu daa'ifo ayuu dad buu diray raadkooda uu ku diray markaasay dhaawacii iyo wixii soo gaaray maalintii uxud kasoo gaaray bay ka cawdeen oo markaas yacni taasay ka sheegteen markaasa alla yidhi ha daciifinina walaa tahinuu fi ibtigaa'i alqowm qoomkan inaad raadinaysaan ood la dagaalamaysaan haka daciifinina sababtoo ah xanuunkan idin haya iyagana waa hayaa oo meelu ula joogaa idinkuna marka thawaab alle iyo waxbaad rajaynaysaan iyagu taas ma leh sababu nusuulka marka aayadda sidaas weeyaan baa la yidhi aayadduna waa waa caam dabcan marka alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab walaa tahinuu marka amarkaas marka oo dalabka ahna oo jihaadka dalabkana wuxuu muwajah noqonayaa weliba marka muslimiintu marka ay awoodoodii ay leeyihiin oo awooddii ay ku jihaatami lahaayeen ay joogto jihaadka dalabkaa sanadkiiba mar waa waajiba farad buu noqonayaa fardu kifaayowna noqonaa midka dalabka ah oo waana wax ku xiran iyaga markaas awoodooda iyo tabartooda midka dafciga isaga mar walba waa waajib mar kastaa isagu wuu taagan yahay kaas ayb walaa tahinuu ha daciifinina fi ibtigaa'i alqowmi qoomka raadintooda aada raadinaysaan ood xarbadooda aada raadinaysaan haka daciifinina in takuunuu haddii aada tihiin ta'lamuuna inaad xanuunsanaysaan fa inahum iyagu ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa sida ta'lamuuna aada u xanuunsanaysaan idinka oo dhaawaca iyagaba waa gaarayaa watarjuuna waxaad rajaynaysaan min allahi alla xaggiisa maa shay laa yarjuuna aynan rajaynaynin bacd lmufasiriin baa watarjuuna waxay ku fasireen watakhaafuuna waxaad ka cabsanaysaan min allahi cadaabka alle xaggiisa maa shay laa yarjuuna iyagu aynan ka cabsanaynin oo idinka aakhira ad rumaysantihiin oo cadaab allah ka baqaysaan oo iyaga cadaab alla ka baqi maayaan laakiin tafsiirkaas waa tafsiir laga xoog badan yahay ficilkan marka rajaa wuxuu noqdaa bimacna alkhawf marka uu nafyi ku jiro jaxdi iyo nafyi iyo markuu ku jiro ayaa bimacna alkhawf laga laqbeeyaa qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaama allahi liladiina laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna waay markaas nacam ibnu jariir sidaas u dhahay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan buu ahaaday xakiiman falsan ina anzlna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima aayadahan laga bilaabo aayaddan laga bilaabo bilaabo ilaa iyo dhowr aayadood ee sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa sida ibnu cabaas laga wariyey waxay kusoo degtay nin ansaarta ka mid ah oo la yidhaahdo ducmatu bnu ubayriq la yidhaahdo min bani dafar bni lxaarid qoladaa ka dhashay ayaa wuxuu xaday dirci camburbireed ayuu xaday nin deris la ahaa buu ka xaday qataadat bnu nucmaan la yidhaahdo dircigana wuxuu ku dhex jiray jiraab ama dembiil ama callaal ayuu ku dhex jiray ama tariiqad ayuu ku dhex jiray bur oo ku jiro tariiqadkii baa jeexmay marka waxaa ka daatay marka daqiiqdii baa ka daadatay isagiina marka waa sii wataa daqiiqdii raadkeedii bay soo raaceen qoladii laga xaday markaasay gurigii ninkan keentay ayb oo wuxuu sameeyey marka fajacala daqiiqu yatanaaharu meeshaa marka dilaaca ayuu ka daadanayay xata intahaa ila daar ilaa xaafadii marka uu ku dhammaaday ninkii markii sidaa uu yeelay kadib dircigii buu qaaday markaasuu wuxuu ku qariyey cinda rajulin min alyahuud nin la yidhaha zayd bnu samiin gurigiisa ayuu ku qariyey ou dhigay dircigii baa la raadiyey waa la helay marka kadib markaa ninkii qoladan wax laga xaday qoladan bay dacweysteen ninkan baa naga xaday dheheen isagii wou dhaartay oo wuxuu ku dhaartay wallaahi maa akhadahaa wamaa lahu bihaa min cilmin mana qaadanin mana ogi buu yidhi dadkii marka dirciga iska lahabaa waxay dhaheen waan aragnay raadkiina daartiisuu ku dhammaaday marku dhaartay way iskaga tageen markaa dabadeed ayaa marka waxay ku wuxuu ku nabay ninkii yahuudiga ahaa qol ninkan qoladiisii baa timid ducmat bnu ubayriq rasuulkay u yimaadeen markaas inaan rasuul allow ninkan difaac oo ninkan waxba ma xadin isaga sidan buu leeyahay waa dhaaranayaa ninkaa yahuudigaana xaday oo zayd bnu samiinka ayaa xaday isaga gacanta ha laga gooyo xukunkii iyo waxaa ha lagu fuliyo adiga marka rasuulka sala allahu alayh waali wasalam warkoodiibuu wuxuu u maleeyey in run uu yahay wuxuu hamiyey in marka sidaa ay rabaan inuu u yeelo aayadahan baa soo degeen marka aayadahan soo socda ayaa soo degeen qisada marka madmuunkeedu sidaas ayuu yahay macaani fara badanna waa laga qaadanaa aayadahan alla marka wuxuu leeyahay inaa anagu anzalnaa waanu dejinnay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii baanu kugu soo ayaan usoo dejinnay xaggaaga bilxaqi xaal uu xaq ku dheehan yahay kitaabka litaxkuma si aada u xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa aada ugu xukunto kii araaka allaahu alla uu ku tusay ay bimaa araakahu llaahu wixii uu alla ku tusay inaad dadka ku kala saarto ayaanu kitaabka kugu soo dejinnay walaa takun ha ahaanin khasiiman ay mukhaasiman mid u doodo lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta mid u doodo ha noqonin sidaasaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam meeshaan marka macaani fara badan baa ku jirto oo alimaamu alqurtubi dhowr mas'alo uu ka dhigay masalada koowaad waxay tahay bimaa araaka allah meeshaa marka waxaa laga qaadanaa bimaa araaka allaahu macnaheedu wixii alla ku tusay macnaahu calaa qawaaniini sharci imaa biwaxyin wa nasin wixii alla ku tusay maxaa laga wadaa wixii alla uu waxyi kugu tusay nas uu kugu tusay oo qur-aan uu kasoo degay ama xadiid ow binadarin jaarin calaa sanani lwaxyi ama qiyaas ku socdo dariiqada waxyiga usuushii shareecada ku socdo wa hada aslun fi lqiyaas ayuu yidhi arrintaana waxay ku tusaysaa nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii uu shay arko inuu shaygaasi asiibaayo lianna maxaa yeele allaaba tusay waxa mar haddii alla yidhi bimaa araaka bimaa araaka allah wixii ilaahay ku tusay inaad dadka ku xukunto marka wixii nebigu uu arko ee xugun ah waa wax alla tusay wey subxaanahu wa tacaala qaladna ma lagu sii daynayo dabcan oo qur-aan iyo waxbaa kasoo degayo ayb macna kaas meeshaa marka iyadana walaa takun lilkhaa'iniina khasiimanta waxaa iyadana ku jirta uu leeyahay fanaha llaahu tacaala alla wuxuu reebay oo aayaddan uu ku reebay can caddi ahli tuhami waddifaaci canhu dadka tuhmada u saaxiibkaa in la garab siiyo ayuu reebay alle iyo in la difaaco dadka tuhmadu ay ku jirto in la difaaco arrintaa alla waa reebay subxaanahu wa tacaala biqowlihi walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman ayuu ku reebay oo inaan marka xujada iyo loo toos-toosinin ninkii dulmiga ku jiray inaan loo doodin oo aan xujada loo toosinin oo kuwii uu wax ka qabay markaa xaqoodii aan la duudsiinin markaa buu yidhi wafii hada daliilun meeshaa marka waxaa ku sugan daliil calaa ana anniyaabata can ilmubili qofka mubdilka ah in laga naa-ib noqdo dacwada wakiil looga noqdo walmutahami iyo midka la tuhmaysan yahay fi lkhusuumati dooda in wakiil looga noqdo laa yajuusu ma bannaana falaa yajuusu liaxadin qofna uma bannaana an yukhaasima can axadin qof inuu u doodo ilaa bacda an yaclama anahu muxiqun markuu ogaado inuu xaq leeyahay kadib maahane meeshaa marka hadda waxaa ku jirto qareennada qofku qareen waa samaysan karaa sharcan oo dacwada marka dacwo uu ku jiro laba qof dacwo markay ka dhaxayso qof waa dhihi karaa wakiilu dacwo hebelaa ii ah dacwadiisa qof waa u wakiilan karaa laakiin ninkaa dacwada ka wakiil noqonaya waxaa shardi ah inuu og yahay ninkaani inuu muxiq yahay ee uu xaq leeyahay oo isagu uunan daalim ahayn haddii marka aada og tahay qofkaani inuu daalim yahay dacwada ku wakiilanayo inuu wax khiyaanayo adigoo og inaad tira anaa ku difaacayo oo dembigan kaa rogayo qoladan xaqa ay kugu haysato anaa kaa difaacaya ma banaano marka qareennadu iyaga wax kasta waa iska xambaartaan oo qofkani marka uma kala laha waa qalad uu ku jiraa iyo qalad kuma jira midna ma fiirinayaan iyagoo og inuu gacan ku dhiig leeyahay ayaa laga yaabaa ma maal dadeed ou qaba bay u doodayaan waa meesha meesha laga qurmay waay nacam qaaligii laaluushuu qaatay qareenkii wax daranuu u dooday ummaddii marka cadaaladda xaggey ku arkayaan marka nacam maxkamadda kan jooga labada gacmoodou dadka waxuga kala qaadana qareenkiina nin uu u jeedo inuu wax dhacaayo ayuu isagana garab taagan yahay uu daba taagan yahay oo biilkiisii baa meeshaa ka galay meeshaas marka dhibaataa ka taagan ayb ee waxaa kaloon aragnay maxkamad keliya maahane xataa dadka garta iyo soo dhigto waxaad ku arkaysaa qof gar dhiganaya odayaalka anaa hebel wakiil u ah buu leeyahay hebelna waa wakiilana markaasu wuxuu haystaa dad uunan waxba ku lahayn dad wax xaqa uusan ku lahayn ayuu rabaa in xaq looga qaado intaas marka dacwo u wadaa aan dhammaanin middaan markay dhammaataba fayl kalew furaa melaf kale melaf kalew furaa intaas marka odaygaani ninkaan inuu wax usoo dhiciyo u socdaa marka horeba wuxuu leeyahay war anaa xaqii soo dhicinaya u kaadi xaqna meeshii ma yaallo haddii la doono ama qofkii xaqa uu ku lahaa maba aadaaye dad kaleu ku dhagan yahay uu ku tabaayo xoogaa lacag inay haystaan kuwaana la jiidjiidaa baa la leeyahay marka dambena waxay ku dhammaan doontaa war hala suluxtamo xoogaa nimankaan dhibkooda iska sii jeedi wax sii waxaas marka odaygaas muxuu ku qaatayna baatil ou ku qaatayna wax adiga shartaada naga jeedi lagu lagu siiyey xaq uma lihid sulx xalaalana ma noqonayo adiga kuwa xalaal aad ku qaadatay ma noqonayo ayb aayadda marka wuxuu yihi qurdubi macnahaasaa ku jira inaan dacwo qofna qof kale inuusan wakiil uga noqon karin ilaa inuu hubo qofkaas inuu xaqa leeyahay maahan qof laga gardaran yahay waa u doodi kartaa xaqiisana waa usoo dhicin kartaa laakiin waa inaad og tahay sidaasna ayb macno kalena aayadda waa ka bixiyey suu isugu xiray suuradda fiiri wuxuu yidhi wamasha alkalaamu fi suurati suuraddan aan ku jirno warku wuxuu kusoo socday calaa xifdi amwaali lyataama kow waxaan kusoo bilownay agoonta maalkeeda in la ilaaliyo la xifdiyo kow wاnnaasi dadka maalkooda xaqdarra inaan lagu cunin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaarata can taraadin minkum ayaan soo marnay fabayana wuxuu caddaynayaa marka alla uu caddeeyey ana maala alkaafiri maxfuudu calayhi ka maali اlmuslimi ila fi lmawdici aladii abaaxahu اllahu tacaala aayaddanna waxaa la ilaalinaa gaalka maalkiisa maalka gaalka uu leeyahay isagaa iska leh sida maalka muslimka loo ilaalinayaa kiisana la ysaga ilaalina ilaa meeshii alla uu baneeyey maahani meeshii iyo habkii alla uu ku baneeyey bis ma ahani maalkan gaala iskale iska qaada ma aha saddexda qolaba marka waa suuraddii waa sheegtay agoonkii maalkiisii caam ahaan dadka maalkooda halkaanna waxaan joognaa gaalada maalkooda inaan layska qaadan karin wuxuuna ka qaadanayaa aayadda sida uu u wado waxay tahay ninkan yahuudigaa dembi ousan lahayn inaan la saari karin leanna marka dembigan la saaro maalkii soo gudaa ku xigto waa maal uusan qaadin baa laga qaadaa isaga marka uuna waxba ku qaadin ayb marka macnahaasna marka wuu ku jiraa aayadda ninkii isaga marka de maalka ku tasaahulayo baabkiisu waa isaga laawaayo inaa anzalnaa ilayka alkitaaba inaa anagu anzalnaa waanu dejinay ilayka adiga xaggaaga alkitaaba kitaabkii ayaanu kusoo dejinay bilxaqi multabisan xaal uu ku dheehan yahay bilxaqi xaq isagoo ku dheehan litaxkuma si aada u xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa aada ugu xukunto kii araaka allaahu ay araakahu llaahu wixii uu alla ku tusay walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ha uu noqonin khasiiman ay mukhaasiman mid u dooda ha noqonin oo kuwa iyaga ha u doodin ninkan baa lahay ibnu ubayriq waa nin marka khiyaano sameeyey adiga ha difaacin garabkaagana ha gashanin ayb ibnu jariir meeshaa marka wuxuu yihi walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman ay walaa takun liman khaana musliman ha u noqonin qof muslim khiyaanay ow mucaahadan ama gaal cahdi muslimka kula jooga khiyaanay fii nafsihi ku khiyaanay ow maalihi maalkiisa ku khiyaanay khasiiman ha u noqonin midaad u doodo ayb tukhaasimu canhu wa tadfacu canhu man qaalabahu adigoo marka u doodayo qofka dalbanayana wax ku sheeganayana aada ka celinaysid sidaa ha yeelin ayb wastakfir illaaha ina allaha kaana gafuura raxiima wastakfir dembi dhaaf dalbo allaha alla ka dembi dhaaf dalbo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dhaafid badan raxiiman naxariisasho badan marka wastakfir illahda xaggee marka khitaabkaasi xaggee ku socdaa ibnu jariir wuxuu leeyahay nebigaa lala khitaabayaayo waxaa la leeyahay ilaahay dembi dhaaf weydiiso muxuu ka dembi dhaaf weydiisanayaa wixii uu ku fakeray arrintan aada hamisay ka dembi dhaaf dalbo naam isaga marka dabari sidaasuu ku wadaa ibnu jariir naam bacd almufasiriinna waxay leeyihin wastakfir illah nebiga waa lagu halqabsaday ninkii dembiga geystay baana loo jeedaa oo waxaa la leeyahay war dembi dhaaf ilaahay weydiiso ayb wastakfir dembi dhaaf weydiiso allaha alle dembi dhaaf weydiiso in allaha alle kaana wuxuu ahaaday gafuuran mid dhaafid badan dembi dhaafid badan raxiiman naxariisasho badan walaa tujaadil ha u doodin can iladiina kuwii ha u doodin xaggooda yakhtaanuuna khiyaanayeen anfusahum nafahooda kuwa khiyaanaya maxay ku khiyaanayaan maal aysan lahay inay qaadanayaan in allaha alla laa yuxibu ma jecla man qof kaana ahaaday huwa mankuba khawaanan mid khiyaanid badan ahiiman oo dembi badan ilaahay ma jecla yastakfuuna way iska qarinayaan min annaasi dadka xaggooday iska qarinayaan walaa yastakfuuna iska qarin maayaan min allaahi alla xaggiisana iska qarin maayaan wa huwa walxaal huwa allana macahum la jirkooda uu yahay wuxuu la jir ku yahay marka bicilmihi ayb id waqti walxaal huwa isagu macahum la jirkooda uu yahay uu la jiro cilmi iyo ogaal uu kula jiro id waqti yubayituuna ay mirayaan oo ay habeenkii shirqool samaynayaan maa shay laa yardaa uunan alla raalli ka noqonaynin oo min alqowli hadalka ah waa nimankii marka ku tashtay dembigan aan ninkan yahuudiga ku rogno ninkanna ha laga rogo dadkii ku tashtay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday muxiitan midkii koobay bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan sifo kale marka dadkii sharaf iyo waxbay inay ilaaliyaan rabaan oo dadkiibay ka cabsanayaan ama dadkiibay iska qarinayaan ayb allana iska qarin maayaanoo ilaahay inuu ku arko iyagoo xumaan samaynayo ma fiirinayaan yastakfuuna waxay iska qarinayaan min annaasi dadkiibay iska qarinayaan xaggooda walaa yastakfuuna iska qarin maayaan min allaahi alla xaggiisa walxaal huwa allana macahum la jirkooda uu yahay id waqti yubayituuna ay mirayaan tabyiidka waa habeenkii waxaa la shirqoolo maa shay laa yardaa allo uusan raalli ka noqonaynin oo min alqowli hadalka ah hadal allo uunan raalli ka ahayn waa maxay nabyada wa in la nabo qof aan dembi gelin wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday muxiidan midkii koobay bimaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan marka qolooyinkaa ha u doodin sifadoodu ay sidan tahay haa antum haa-ulaa'i jaadaltum canhum fi lxayaati اddunyaa haa hooy antum idinku haa-ulaa'i ya haa-ulaa'i kuwaanow jaadaltum waad doodeen canhum xaggooda kuwan khiyaanada samaynaya xaggooda u doodeen fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd faman yaa yujaadilu la doodayo allaha alla yaa la doodayo canhum iyaga xaggooda kala doodayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahee alla lasoo hor istaagayo aman kumaase yakuunu ahaanayo wakiilan wakiil iyo kafiil yaa u noqonaya calayhim iyaga korkooda ka noqonayo adduunkii kaba soo qaad ninkii waa loo dooday qareena u dooday waa la difaacay aakhira yaa difaacaya dembigii dhabarkuu ku wataayo ayb meeshaas iyadana marka goodi baa ku jiro haadu waa tanbiih antumna waa waxaa weeyaan damiir munfasil oo mubtada ah haa-ulaa-ina waa munaado xarfunidihii baa loo qadarayaa jumladaas dambana khabar bay noqone haa hooy antum idinku haa-ulaa'i ya haa-ulaa'i kuwaanow jaadaltum waad doodeen canhum iyaga xaggooda ayaad doodeen oo difaacoodii baad ku doodeen fil xayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd aad baa ugu doodeen faman yaa yujaadilu la doodaya allaha alleh canhum iyaga xaggooda difaacooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha yaa alla kala doodi karo aman kumaa yakuunu ahaanayose wakiilan kafiilan kafiil yaa ahaanaya caleyhim iyaga korkooda yaa kafiil ka noqonayo iyaga markaa alla aakhiro ka difaacayo ayb ay man aladii yadubu canhum yaa difaacaya wayatawallaa amrahum arrinkooda maamulaya yowma alqiyaamati haddana warkii baa lasoo cusboonaysiiyo alla wuxuu yidhi waman yacmal suu-an aw yadlim nafsah huma yastakfir illaha yajid illaha gafuura raxiima waman qofkii yacmal sameeyo suu-an xumi qofkii sameeyo ow amase yadlim dulmiyo nafsahu nafsadiisa dulmiyo huma markaa dabadeed yastakfir dembi dhaaf dalbado allaha alle dembi dhaaf weydiisto yejid hele allaha alle gafuuran inuu yahay mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan towbadii baa marna waa la canaantay ee markaa tarhiib ayaa lagu sameeyey waa la cabsi geliyey haddana tarkiib ayaa la gelinayaa tarkiib oo towbadii baa marka loo cardinaa waxaa laleeyahy dembigan waa idinka dhacay xal ayaad leedihiin towbad keena ha iska sii soconin oo ha ku sii soconina qaabdarada naxariista alleyna ka mid tahay xal in loo sameeyey dembiga haddii dembigaan xal loo samayn lahayn waa la halaagsami lahaa waman axadkii ama qofkii yacmal sameeyo suu-an xumi qofkii sameeyo ow amase yadlim dulmiyo nafsahu nafsadiisa dulmiyo macsi ku dulmiyo huma markaa dabadeed yastakfir dembi dhaaf weydiisto allaha alleh yejid hele jawaabtii waa kaas marka yejid hele allaha alleh gafuuran mid dhaafid badan inuu yahay raxiiman naxariis badan waman yagsib ihman fainamaa yagsibuhu calaa nafsih waman qofkii yagsib kasbado oo shaqaysto ihman dembi fainamaa wax kale maahane yagsibu wuu kasbanayaa hu ihmigaas dembigaas calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unbuu ku kasbanayaa ninkii dembi shaqaysta naftiisa unbuu ku shaqaystay korkeeda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan xakiiman falsan ayb waman qofkii yagsib kasbado ihman dembi dembigaana marka waa dhaartii ou baatilka ku maray ducmatu bnu ubayriq ee uu yidhi ilaahan ku dhaartay waxba maxadin fa inamaa yagsibu wuu kasbanayaa hu ihmiga dembiga calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unbuu ku kasbanayaa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid cilmi badan aada ugu ogaal badan ninka dircigaa xaday ilaahay mid ku ogaal badan waa xakiiman falsan ayb oo tuuggii in gacan laga gooyo xikmad alla wa xukunka uu tuugga saarayna alla waa ku xikmad badan yahay waman yagsib khatii'atan waman qofkii yagsib kasbado oo shaqaysto khatii'atan xumi waa tuugadii ow amase ihman dembi dhaartii beenta ahayd waay uma markaa dabadeed yarmi tuuro bihi wixii uu geystay ee gefka ahaa ku tuuro beri-an qof beri ka ahoo aan dembigaa geysanin ku tuuro haddana faqad xaqiiqaha ixtamala wuu xambaartay buhtaana nabyo been abuurad iyo nabyo ayuu xambaartay iyo wa ihman dembi dembiga oo mubiinan aada u cad ayuu xambaartay marka uma yarmi bihi damiirkaa meeshaa ku jira wuxuu u laabanayaa marka wuxuu u laabanayaa ihmiga dembiga iyo shayga uu kasbaday ayuu u noqona waman qofkii yagsib kasbado oo shaqaysto khatii'atan gaf ow amase ihman dembi khadiicadii waxay ku macneeyeen wixii uu xaday ihmigana dhaarta beenta badanaana dadka waa ka dhacdaa saas oo kale xoolow dhacayaa ama waxbau qof ka qaaday haddana dhaarow ku darayaa maba arkinuu dhahayaa dacwadii markii laysugu yimaado dhaaro dhaartii buu maraa meeqa dembi waay marka waa labo xoolihiina waa xaday dhaarna beenana waa sameeyey uma markaa dabadeed yarmi ku tuuro bihi waxa uu geystay ee ismiga ah beri-an qof aan dembi gelin ee beri a ninkaasaa dembiga sameeyey dhahay waa iyadana dhib aad u daran waa dembiguna waa geystay dhaar beenu dhaartay qof kale oo miskiinana waa ku tuuray waxaa laga yaabaa qofkaas in cuquubo la mariyaba cuquubada waxay noqon kartaa dil in la dilaba naam meeqaa dad la dilay gardarro la ysaga dilay iyagoo dad kale markaa yacni dembi ayna lahayn inta lagu soo tuuray oo iyagii marka inta dhaara beena iyo laaluush iyo waxyaabo badan inta la sameeyey qofkaa kii dembiga lahaana la fakiyey midaan dembi lahaynna marka la toogtay marka dembigaa ninkii waxaa dadka waxaa ka shaqeynaya marka jaraa-imtooda waa weyn tahay dulmina waa gelayaan dhaar beena waa ku darayaan qof haddana beri ah ee aan dembi geysanina dembigii bay ku tuurayaan weliba khaasatan qofkaas haddii wax difaaco uunan haysanin ama nin hadli karo uusan ahayn ee aftahana uunan ahayn ama laalaabyada yaqaanina hadduusan ahayn isaga unbaa xabsiga ku uraya ama waxaa laga yaabaa in la dilaba kan inta laga soo bixiyo kan lagu bedelo oo hadhowna qabta tiirka geeyae dila un allahu lmustacaan waxaas marka miyaan lacnad marka lagu kasbanayni waxaas oo kale ama isagoo og baaba laga yaabaa inuu inta laaluush qaata mid kale ku bedelo kii dembiga lahaa intuu iska daayo mid kale ku bedelo dhulkii marka haddii waxaas lagu sameynayo yacni miyaynan noqonaynin intaanaan haysano nicmo alla waa marka leanna waxaan istaahilaynaa marka in dunuubtaas haddii marka cuquubaadkeeda alla subxaanahu watacaala uunan dhaafin wax kamida waa halaagsami lahaynba dhulkan sida loogu noolaado ma waa adkaa lahayn faqad xaqiiqahe ixtamala wuxuu xambaartay buhtaanan been abuurad nabyo nabidda marka dembi weyn inay tahay waxaa looga cabirayaa ixtamala wuxuu xambaartay dhabarka saartay culays baa marka culaysaa lagu dareensiinaa inay tahay dhad la nabo ma sahlana ayb buhtaanan been abuurad iyo waithman dembi mubiinan cad walowlaa fadlullaahi nebigii baa haddana marka nicmada alla u galay baan uu tilmaamaya alla alla wuxuu leeyahay walowlaa haddii la la-yahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa calayka adiga korkaaga uu galladaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddii la la-yahay la hamad waxay hamis waxay hamin lahayd daa'ifatun koox oo minhum iyaga ka mida kuwa an yudiluuka inay ku dhumiyaan adiga wamaa yudiluuna mana dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaan inay kuu sheeko xumeeyaan oo ay ku dhumiyaan oo qalad ay dhexda kaa geliyaan bay hamiyeen laakiin fadliga alle ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kaaga dhigay macsuum oo wixii iyaga marka ay rabeen allaaba waxii kasoo dejiyey xaqiiqdiisana lagu ogaaday ayb meeshaas marka de waxaa laga qaadanayaa haddii qofka qaadiga ah isagoo caadil ah masalada loo xumeeyo ama ninka sheekha inta masalada loo xumeeyo wax aan jirin iyo loo sameeyo iyo qiil iyo masalada haddii loo xumeeyo sidii oo wax u maqlayna oo u jawaabo wax dembiya isaga kuma laha ninkan masalada xumeynaya dembi wixii ka imaada iska leh ayb marka hadhow ciddii marka nin unbaa ii baneeyey ma soconayso haddaa adiga og tahayba inaad masalada xumaysay qofkaani wixii uu maqlayba xukumaa isaga qalbigaaga iyo lama looma xil saarin nebina ma ahano hadda loo waxyoonayo qaadigu isagana sidoo kale haddii intaad aftahan tahay oo gartaadii soo cardiso soo bandhigato markhaati beena keento oo markhaatidii uu ku qanco qaaligii oo sidaa maal a aada lahayn uu kugu xukumo waxay noqonaysaa marka maalkaasi waa kaa xaaraan qaadigaasina ma dembaabayo oo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi inakum takhtasimuuna ilaya waa iisoo dood tegaysaan walacalla bacdakum alxanu bixujatihi min bacdin waxaa laga yaabaa qaarkiin qaarka kale inuu warka ka toosin og yahay fa aqdii binaxwi maa asmac waxa aan maqlaan aniga xukumayaa buu yiri daahirkaas aan xukuma qofkii aan xaq walaalkiis u xukumo waxaan u gooyey buu yidhi dhuxul naareed haqaata marka haddii qadihii rasuulka uusan waxba kuu xalaaleey karin adiga xaaraan kaa ahaa awal ee qaali hadda joogan rasuulba ahayn waxuu ku siiyo xalaal kuuma aha haddii adiga aada og tahay inay xaaraan kaa yihiin waxaa marka xaqiiqda unbaa la fiirinaya qofku marka hebelaa ii fadwooday iyo hebel kalea saas ii jawaabay iyo qaalibaa xukumay iyo wax lagu jeeda ma laha haddii adiga aa og tahayba inaad dibindaabiye iyo aada masalada ku sameynaysa wayna dhacdaa marar badan dadka qaar iyaga waxay rabaanay rabaan in loo xukumo siday rabaan in loogu jawaabo loo fadwooday rabaan sheekow soo dhisayaa marka dad buu keenayaa meeshii sheekhan wixii uu maqlay diinta wuxuu kaga yaqaano ayuu sheegay fadwoonaya hadhow marka sheekhaasi ma eedeysna intii waajibkiisa isaga waa ka baxay ninkan kalaa marka dembiga iska leh ayb walowlaa haddii lalaayahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa caleyka korkaaga uu fadilay uu yeelay waraxmatuhu iyo naxariistiisa lahamad waxay ku waxay hamin lahay daa'ifatun koox wayba hamiyeen laakiin alle fadligiisa ayaad ugaga badbaaday oo minhum iyaga ka mida an yudiluuka daa'ifada oo minhum iyaga ka mida an yudiluuka inay ku dhumiyaan wamaa yudiluuna ma dhuminayaan ilaa anfusahum nafahooda unbay dhuminayaan oo dembiga iyaga unbaa yeelanayo wamaa yaduruunaka ku dhibi maayaan min shay-in waxba kugu dhibi maayaan wax ay kugu dhibayaan ma jiraan waanzala allahu alla wuu soo dejiyey calayka korkaaga alkitaaba kitaabkiibuu korkaaga kusoo dejiyey iyo walxikmata xikmaduna waxay tahay xugun saxiixa inaad xukunto xugun sax ah ayb wacallamaka wuxuu ku barbaray alle maa shay buu ku baray lam takun aadan ahayn taclamu inaad og tahay waxaadan ogeynna alla waa ku baray wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisa wuxuu ahaaday cadiiman mid aada u weynin badan caleyka korkaaga fadliga alle adiga dushaada uu ku leeyahay alle waa weyn yahay oo mid aada u weynin badan oo adigoon wax ogeyno wax ku baray nebiguu kaa dhigay cismuu ku siiyey waa fadliga alle waa kugu weyn yahay korkaaga ayb ninkii markaa de wixii ilaahay subxaanahu watacaala de nebigiisa kusoo dejiyey kitaabkii iyo sunnadii iyana ilaahay uu waafajiyey baray inuu ku camal falo u fududeeyeyna isagana fadli weynaa ilaahay siiyey subxaanahu watacaala laa khayra fi kahiiri min najwaahum ila man amara bisadaqati aw macruufin aw islaaxin bayna annaas laa khayra khayr ma ahaanin fii kathiirin in badan dhexdooda wax badan dhexdiis oo min najwaahum iyaga faqooda ah koodkooda iyo faqitaankooda ah ilaa man qof ma ahane ilaa najwaa man qof faqiis ma ahane amara amray bisadaqatin sadaqo amray ow amase macruufin macruuf amray ow amase islaaxin heshiis amray hagaajin bayna naasi dadka dhexdooda la hagaajiyo mid amray maahan shoorkiisa waman qofkii yafcal sameeya dalika kaagaas ibtigaaa mardaati illaahi ilaahay raali ridihiisa raadintiisa darteed u sameeyey fa sawfa jeer danbaan nuutii siinaynaa hi isaga ajran ajri baan siinaynaa ajriga oo cadiiman weynin badan ayaddan alla wuxuu waxaa la tacliiqinayaa marka nimankii habeennimo shiray ee nabyada iyo ku shiray war waxaas wax lagu shiro oo lagu faqa ma ahan buu alla leeyahay dadka talada iyo faqa ay isu keenayaanna khayr kuma sugna in badan oo ka mid a ilaa qof dad sadaqo ka showray maahani ama macruuf la sameeyo dad ka showray maahani ama dad isdagaashan oo muslimiina heshiisiintood dad u tashanaya maahani wixii intaa kasoo haray warkooda war ama maalaayacni ama dembiba waayo ayb wax badan marka faq badan iyo kood badan oo dadku ay markaa fadhiyaan ay showr badan oy sameynayaan waxba ka heli maayaan laakiin saddexdan waxbay ka helayaan laa khayra wax khayra ma ahaanin fii kathiirin in badan oo min najwaahum dadka faqooda ah ay faqayaan ama ay koodayaan ama showraayaan ilaa man ilaa fii najwaa man qolo faqood maahane kaas isaga khayraa ku jiro amara amray amara marka mufrada mufrad waxaa looga dhigay lafdiga mantaa la fiiriyey laakiin showr haddaad maqashay dad badan unbuu ka bixi karaa ilaa man ilaa n ilaa fii najwaa man dad faqood maahane amara amreen bisadaqatin sadaqo war hebel aan kaalmayno war meeshaas aan ku baxno dad dhiban ayaa yaalle ow macruufin ama macruuf yacni kuwo ku faqaya maahane ayb ilaa man ilaa najwa man dad faqood maahane amara amray amreen bisadaqatin sadaqo ow macruufin ama macruuf amreen ow amase islaaxin islaax hagaajin bayna annaasi dadka dhexdooda calaaqaadkooda la hagaajiyo kuwa amray maaha nifaqooda ayb kuwa iyagu marka islaaxi marka waa la ammaanay dad in la heshiisiiyo isdiriirsan aaday muhim u tahay walidalika aayaddan marka alimaamu alqurtubi wuxuu leeyahay aw islaaxun bayna annaasidaas caamun fi اdimaai walamwaali walacraadi wa fi kuli shayin yaqacu tadaaci wاlاkhtilaaf aayaddan waa caam islaaxa dadka la heshiisiinaya waa caam dhiigagaa soo gelaya waxaa soo gelaya maalyaalka waxaa soo gelaya cirdiga iyo sharafka iyo wax kastoy dadku isku muransan yihiin oo ay isku khilaafsan yihiin ee dood iyo khusuumaad ka dhexeeyo in dadka laga heshiisiiya waa fiican tahay walidalika wuxuu keenay marka aharkii cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu ee dad markay u yimaadaan ay ugu yimaadaan inuu kala saaro qado iyo xugun markay ugu yimaadaan cumar dadka khusuumtaa wuxuu dhihi jiray kaana cumaru yaruddu lkhusuuma xataa yastalixuu iga laabtuu dhihi jiray soo heshiiya baxa intaanan xugun ridin ordaha taga oo soo heshiiya ayb maxaa yeelay waxa uu yidhi fa ina fasla alqadaa'i yuurisu daqaa-in xukun haddii wax lagu kala saaro dadka cuqdow kala dhex gelina markaa wuxuu dhihi jiray ordaha idinka soo heshiiya haddaad marka soo heshiisaan khayr heshiiskaasu u qoraayay wax cuqdana ma jirto raalli baa layskaga yahay laakiin marka ay noqoto in la kala xukumo oo heshiis ay diidaan qaduhu wuxuu keenayaa marka cuqdo unbuu keenayaa kii wax laga xukumay iyo kii xukumay dhexdooda labadii wax la kala loo kala qaaday dhexdooda waxaan dhammaanin isagana meel unbuu ku sugayaa marka dambe xoogaha marka daqaa-intaas iyo saynan u imaanin heshiis aada saasuu dhihi jiray marka ow islaaxin bayna annaasidaasi waxay noqonaysaa caam aayadda kalena marka way imaaneysaa wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa wasulxu khayr soomaalida marka meeshaas hadday xugun kuu keenaan maalan oo la yidhaha war idinka odayaalkiina iyo waxis arkay soo heshiiya may diintan ugu kala saara u kuleeyahay nacam sulxiga uma haysto in diinta uu ka mid yahay uma haysto nacam waana kan sulxigii diinta uu ka mid yahay nacam haddii marka la yidhaha war idinka waxaad raalli ku kala tihiin ku sulxtama inta aydnan xugun u imaanin maahan in laga tegay waxaa isaga kala daran xeerbeegtiga waxay wax ku xukumaan iyo sulxiga iskaga dhex qasan xeerbeegti lama ogola qofkan inuu qodob inta cuskado ama xeer cuskado maya laakiin war niyo hebelow xaqaanaad ninkan ku leedahay ninkan xoogaa uga tag waxaan hadda ninkaan ma haayo waqti sii uga tag annagaa wax kugu darayno saa in lagu suluxtamaa ilaahay waa jecel yahay subxaanahu watacaala kaasna marka ma ahan xeerbeeg iyo kaas marka haddaa isdhex geliso waa fahmlaan waman yafcal qofkii sameeyo dalika kaagaas ibtiqaa'a mardaati illaahi ilaahay ridihiisa raadin uu raadinayo darteed qofkii u sameeyo fa sawfa jeer danbaan nuutii siinaynaa hi isaga ajran ajri baan siin doonaa ajriga oo cadiiman weynin badan walidalika nebiga islaax bayna annaas salaada jamaacada xataa nebiga waa uga waa uga soo daahay oo reer bani camri bni cawf markay isku fakadeen oo dagaalku uu dhex maray waa kii nebiga aaday isagaa toos u aaday markaasuu bilaal ku yidhi haddii salaada la gaaro casirka abubakar ha galo isagana marka wuu soo daahay jamaacadii waa kasoo daahay islaax bayna annaas marka jamaacadii waa looga daahi karaa waa looga dib mari karaa xataa leanna dhiiggan muslimiinta wax culus waay arrin meel ba meel cidlaa inuu iskaga qubto ma daw ma aha ayb maantana de wuxuu u qubanaa sida ugu fududu u qubtaa maantana ayb iyadoo adigoo marka yacni si kasta u baaba'san meel walba lagaa haysto haddana haddaad adigiina isa sii haysato kaarito wey nacam aada u dhib badan ilaahay hanaga bixiyo waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira waman qofkii yushaaqiq khilaafo oo dhinac ordo alrasuula rasuulka min bacdi maa markii kadib tabayana ou caddaaday lahu isaga alhudaa hanuunka markuu u caddaaday kadib rasuulkii khilaafo wayatabic raaco gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda waddo aan ahayn raacay nuwallih uga weli dhignee u dhiibnee maa wixii tawallaa uu ka weli dhigtay wixii uu ka weli dhigtaan u dhiibaynaa wanuslih geli wanuslih gelinee jahanama jahanamo gelinee wasaa'at way xumaatay hiya jahanamu masiiran meel loo ahaaday u xumaatay jahanamo aayaddanna marka alimaamu shaafici wuxuu ka fahmay aayaddan wuxuu ka fahmay aayaddaani ijmaaca inuu yahay xujo ijmaacu inuu xujo yahay buu ka qaatay waxaa muslimiinta culimadooda mujtahidiinta mas'aladii ay isku wada waafaqaan ma la dhinac mari karo oo dadkii gadaal ka imaado waa inay mas mas'aladaas sideedaas u qaataan sababtoo ah muslimiinta oo dhan qalad ma isugu wada tegayaan unbaa xaqi cid unbaa bayaanin lahayd haddii meeshaa xaqa uu ka maqan yahay marka xaqii kama maqnaan wixii ay ahlu cilmiga ku ijmaacaan dhammaantood waa xaq laa yakunu ilaa xaqan wayatabic gayra sabiili lmu'miniina downa kasoo bixiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa rasuulka in la raaco ahmiyada ay leedahay iyo waajibka ay tahay mukhaalafadiisana khatarta ay keenayso rasuulkii in la raaco haddana waa in loo raaco nebiga dariiqadii ay saxaabada u raaceen ile mu'miniin marka la yidhaha saxaabadaa ugu horeyso ninkii marka nebiga sunnadiisaan haayaa aniga saxaabadiina aan ijmaacaadkooda iyo u aaba yeelaynin kaasi rasuulka ma raacsana beenu sheegayaan leanna sunnadan isagu fahmay ee saxaabada ka wada qarsoontay xaggey ka imaaneysaa marka ayb walidalika marka qofku waa inuu bartaa masaa-isha saxaabadu waxay ku ijmaaceen iyo waxay isku khilaafeen iyo inuu fahamsan yahay si ounan saxaabadii manhajkoodii u feer ordin cilmigu marka qofkuna ma noqon kara mufti ama mujtahid ilaa inuu ijmaacaadkaas iyo waxyaabaha yaqaano maaha waman qofkii yushaaqiq khilaafo ama dhinac ordo alrasuula rasuulka min bacdi maa kolkii kadib tabayana oo u caddaaday lahu isaga alhudaa hanuunka markuu u caddaaday ka gadaale nebiga khilaafay inta uusan hanuunka u caddaanin cudurdaar uu weli leeyahay nacam leanna maxaa yeeley ilaahay dad ma cadaabayo ilaa ay xujada uga ooganto qiyaamu lxuja waa daruuri xujada qofkaan haddaanay ku oogmin ilaahay ma cadaabayo wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula ayb min bacdi maa kolkii kadib tabayana lahu oo u caddaaday alhudaa hanuunka wayatabic raacay gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda wadda aan ahayn raacay nuwallih u dhiibnee jawaabtii waa kaas naam nuwallih waan u dhiibaynaa waan la xiriirinaynaa ayb maa wixii tawallaa uu ka weli dhigtay wixii uu xaqa uga tegay uu ka weli dhigtay ayaanu u dhiibaynaa wanuslih gelinee jahanama jahanamo gelinee wasaa-ad way xumaatay hiya jahanamada masiiran meel loo ahaado ayay u xumaatay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed